waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali wixii ka dambeeyey markii dagaalkii sokeeye uu soomaaliya ka qarxay dad badanna ay dibadaha u soo baxeen soomaaliya waxay ku nooshahay ayaa la yidhaahdaa lacagaha xawilaada ee markaasi dadka dibadda jooga ay dadka dalkoodii waddankii jooga u diraan haddaba dhibaato miyaa ka imaan karta lacagahaas dadka lagu biilo miyayse abuuri kartaa in dadku ay noqdaan mashaqaystayaal su-aashaas ayaan waxaa weydiiyey maxamed wardheere oo fadhigiisu yahay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka ahna nin markaasi u ololeeya arrimaha bulshada waxaana uu yidhi xasan horta aad ba umahadsan tahay inaa fursadani siisay runtii aan barnaamij barnaamijyo badan oo aan ka qabtay arrin hal la shaqaysto aan u baxshay barnaamijka hal la shaqaysto kadib markaan safarro yar yar oo koob kooban ku tegay ee dalkii hooyo iyo kenya iyo meelo badan ayaa waxaa iisoo baxday in dadka soomaalidaahi runtii generationkan soo socda ama ummadahan soo socda in ay halis ku jiraan oo ay u baahan yihiin wacyigelin in lagu wacyigeliyo dadku inay isku filnaadaan shaqaystaan maskaxda ka shaqaysiiyaan marka arrintaasaa marka waxay keentay inaan mataqaanaa duruufihii aan soo arkay waxay igu dhiirigelisay in aan arrintaas si dhaba uga hadlo waa garta marka dadka lacagta loo diro dabcan soomaaliya soddon iyo dhowrkii sano u dambeysay waxaa la dhahaa waddankao dhanba wuxuu ku noolaa lacagaha dibadaha laga diro dadka qurbijoogta ay dadkooda u diraan maxaa dhib oo aad ku aragtay lacagahaas la diraayo ni horta sidaa la socota dadka soomaalida oo dad muddo isku dulnool bay ahaayeen wakti waxaa jirtay dadka inay isku dulnoolaadaan lagu khasbanaa baa jirtay waktigii civil warka oo dagaaladu ay dhacayeen dadku inay isku dulnoodaan khasab bay ahayd sababtoo ah dadku wax kale oo resource oo meel kasoo geli jira ma jirin waddanku dhaqaale kama jirin dawladdii waa burburtay dadka wax soo dira dad yaroo qurbaha joogay ahaayeen oo dalkii dadka kabayey laakiin hadda waddankii waa isbedelay waddankii billions of dollarsaa gelaysa sidaa la socota soomaaliya waa la dhisaa waxaa la dhisaa kenya la dhisaa waxaa la dhisaa etoobiya la dhisaa dhaqaalaha gala waa billions of dollars waaye oo runtii aan caadi ahayn taasi marka waxaa igu keentay inaan arrintan ka hadlo dhaqaalahaas waddanka gelaya oo qurbaha laga dirayo ama ganacsatada soomaaliya joogta ay wax ku dhisayaan kulligood kuma baysgaraysna dadka ka shaqeeya oo dhaqaalahaas uu gala maaha soomaali maaha waa dad ajnabiya we sida kenya oo kale ad aragtay bilinada ugu qaalisaa oo soomaali dhisato kenyay ku yaalaan bilin walba ilaa maxaa gelaysaa labaatan malyan shan iyo toban malyan lacagtaas dhowr dhowr iyo labaatanka malyan ama shan iyo tobanka malyan ah qof soomaaliya kama shaqeyo waxa laga yaaba qofka supervisorka keliya inuu ka shaqeeyo waxaa intaa dheer dadka guryaha la dhisaya degaya oo ku raaxaysanaya oo dhisanaya oo ilmaha ku korsanaya hal qof oo ka shaqeeya ma jiro hal qof oo shaqeeya ma jiro waxaad moodaa wuxuu ku nool yahay guriga lacagta lagu dhisay qurbaha laga keenay qofka degaya lacagta uu cunayana qurbaha laga keenay arrintaa marka waxay handicab ka dhigtay ama mataqaanaa ay curyaan ka dhigtay dadkii soomaaliyeed oo soddonkii sano u dambeysay dhashay waxaad moodaa qof walba wuxuu kuleeyahay lacag maa la iisoo diro walaalkayo maraykan jooga ama canada jooga ama yurub jooga ama australia jooga ibiila qofkan marka maskaxdiisu inaad shaqaysato iyo inuu wax qabsado iyo inuu mataqaanaa waxbarto iyo inuu dadaalaba kumaba jirtaba qofka inuu qurbo yimaado oo bilaabo inuu mataqaanaa harjado maahane kumaba jirtaba qofkani inuu isagu meesha uu joogo inuu ka shaqeeyo inay ilmihiisu arkaan isagoo shaqaysanaya marka waxa kaloo waxaas kasii daran qof isagu aan shaqaysanaynin oo guriga uu degan yahay dad qurbo jooga dhiseen oo guriga la biilo baa waxaa u shaqaysa shaqaale oo haween ah ama laba qof ama saddex qof baa u shaqaysa marka heer waxaa la gaaray qofkii mentaliba u dhintay maskaxiyana u dhintay qalbi ahaana u dhintay dhaqaal ahaana u dhintay qofkii marka qofkaasi soddonka sano aan shaqaynin ilmo wuxuu dhalayaa soddon sano oo mataqaana isagoda qaangaaro ayagana shan iyo toban labaatan sano jira oo ayaguna aan shaqaynin oo aan marka cunuga aabihiis wuxuu arkayaa iyo hooyadiisa weligood shaqaynin marka ummad waxaa soo socota generation waxaa soo socdaa masiibo ah oo mashaqaystayaal ah oo mataqaanaa ii sheeg oo runtii badankoodana waxaan dhahaa anigu waalidkaa kugu salladay baan dhahayoo barnaamijyo badan aan kaga hadlay wax kale maahane dadka badankiis inay fursadda helaan waxaa siiya waalidkaa siiya sababto ah hooyadaa iyo aabbahaabaa nool walaalkaabaad biilaysaa hooyadaa waxaad biilaysaa walaashaabaad biilaysaa in abtigaabaad biilaysaa in adeerka kullina waxaa kugu khasbaya waa waalidkaa waalidkii wax kama diidi kartid inta ilmuu haystaa shan ilmood buu haystaa lix ilmood buu haystaa marka nin yahow arrimahaas xasanow waxay u baahan yihiin baraarujin in dadka shaqaysta la dhaho in dadkan soo socda oo mataqaanaa soddonka sanoo soo socota haddaan dadka soomaalida wax laga bedelin waxaa soo bixi doona umad dhan uma shaqaystayaala soo bixi doonta waa garta marka maxamedow dadkaas lacagaha loo dirayo aad leedahay dad baaba usii shaqeeyo weligood ma shaqa tegin kuwa u dirayo qurbaha joogaa dabcan waxay ka tahay wanaag dad dadkoodii biilanaya ama walaalkooda ama walaashood biilanaya ma la socdaan in arintaanu ay abuuri karto waxa dependensiga la yidhaahdo ama inuu qof kale gacantiisa un sugo ma la socdaan kuwa qurbaha jooga mise lama socdaan
nihowen waxaa jirta cudur annagoo dhan ugu wada dhaca jiro oo dadku dadka qurbaha keliya maaha dadka u baahan mataqaa dadka gudaha keliya maaha dadka u baahan in la baraarujiyo dadka u baahan xataa dadka qurbaha ka jira sababta qofka cudurka cudurka la dhao addictionka qofka daraagga barta ama khamriga cabaa qofka markuu barto in mataqaanaa wax la siiyo oo waxaan leeyahay uu khamriga cabo way adag tahay qofka in laga jara sida cudurka ugu dhacay dadka gudaha jooga ama dadka qurbahana cudur waxa ugu dhacay wuxuuba aaminsan yahayba in la-aantiisa aan la noolaan karin marka intaasoo dhan wuxuu ku mashquulsan yahay walaalkaa biil walaashaa biil in adeerkaa guri u dhis hooyadaa guri u dhis aabbaha guri u dhis adigu guryo dhiso waxaa laga yaabaa ninkaasi iska daa inuu wax sameeyo oo wanaag sameeye dadka uu wax tarayana qof abaal lagu haysa iyo qof jazaakumullahu khayran dhahaya ma jiro midda kale oo kasii daran oo dhibka jirana waxay tahay asaga ilmihiisii iyo noloshiisii iyo kulli waa dayacan yahay hadduuba ilmo dhalay waa u fiirso boqolkii boqolkii sideetan dadka qurbaha waad aragtay ilmaha qurbii bay ku hallaabeen luqadii ma yaqaanaan maxaan kura ilmihii iskuulla kama baxaan jaamacada kama baxaan yurub agow australia arag maraykanka waa sidoo kale wax kale wax kalima dhaqaalihii loogu talagalay ilmahan loogu talagalay oo uu u shaqeeyey oo uu ku jabay waxaa biisha ummado kalaa biisha taa marka waxaa waay iska daa inuu wax tare e dhibka uu qofka qurbaha joogo la imaanaya waxay tahay ilmihiisiina waa dayacayaa ilmo kalena waa baabiinaya markaas qofka qurbaha joogaa wuxuu ka dhib badan yahay ama ka saamayn badan yahay dadka gudaha jooga sababtoo ah asagu laba dembi buu gelayaayo kuwiisina waa dayacay kuwaasna qalbigu waa baabaashay oo hadday shaqaysan lahaayeen welfare buu baday uusan ugu wadi karin marka ninkaasi ma oga laakiin dadyowga aan rabno dadka qurbahana waxaan rabnaa inaan kala hadalno aan idhaahno war dadka ha baabi'inina dadka qofku hadduu maskaxdiisa hadduu shaqeeyo maskaxdiisaa shaqaysa qalbigiisaa shaqeeya jirkiisaa shaqeeya laakiin qof aan shaqaynaynin oo maxaanku idhaahdaa iisheeg fakeraynin oo aan walwal walwal lahayn oo kiro laga bixinayo oo wifi u xiran tahay oo maxaanku idhaahdaa oo weliba ku xanaaqay waxa baqaya qofka lacagta soo diraya baqaya wuxuu leeyahay bishi waa kala waa kala daahaye ama mataqaanaa ninkii igu qayliya ama hooyo igu qaylisaa marka adu calaa kulli xaal marka warka lasoo koobo marka warka lasoo koobo dadka qurbuhu ma oga addiction bay u tahay mataqaanaa ii sheegeen cudur bay u tahay iyaguna cudur ku dhacay oo ah inay wax bixiyaan waa garta maxamed marka hadalkaaga waxaan ka fahmay waxaad leedahayba waxaa jira xiriir toosa oo u dhexeeya lacagaha dadku ay dirayaan iyo dhibaatooyinka laga yaaba caruurtoodu inay la kulmaan oo lacagtii loogu talagalay inay wax ugu qabtaan oo howlo badan ugu fuliyaan dibadda ay u diraan in carruurta xataa dhibaata kasoo gaartaa laga yaaba labada labada ilmood waa ka soo gaaraysaa kuwa loo dirayana kuwa loo dirayana haddaa dad handikaaba aan shaqaynaynin dad mataqaana curyaamaha oo aan shaqaynayn oo guryaha iska fadhiyo aan fakeraynin ilaa nin lacag qofay lacagi isaga soo dhacayso saddex boqol afar boqol oo doolar shan boqol oo doolar la diraya guriga jiradaa laga bixinayaa cunnada maalin walba qof baa iga jiran buu leeyahay waxaa laga yaabaa toban qof inay guri ku nooshahayo hal qofna uusan ka shaqa tegin hal qofna uusan maskaxdiisa shaqaynin qofka diraya marka isagana waxaa laga yaabaa ilmo inuu leeyahay xaas inuu leeyahay ilmihiisi xaaskiisa wuxuu ku baabi'inayaa wax ma hayo ilma biil baa laga rabaa walaashaybaa ilmaheedaa baaba'san walaalkaybaa baaba'san ilmihii aabbahay dhalaa baaba'san qofkan marka isagoo dhanba marka labada qolaba waa laisla degayaa marka anigu meesha arrinta aan rabo oo mataqaana in dadka lagu baraarujiyo oo ama qurba ha joogeen ama dibadda ha joogeen waxay tahay labada qolaba aakhare aadayaan waa isla degayaan marka ummad baa aba'daha soo socota oo mashaqaystayaala kuwa halkan joogana oo qurbaha joogana hadda cunugii haddaan lacagtii la gelinin oo kabihii fiicnaa loo xirin oo iskuol fiican la geynin oo tourism la geynin oo wakti oo vacation la geynin oo safar la geynin oo ilmaha maraykanku say u nooleen cunug hadduu waayo oo sida xagardheer iyo ifo iyo mataqaana xeryaha qaxootiga australia iyo maraykan iyo kanada aan ugu noolnahay ilmahana waa baabeen kuwaasna waa baabiinay
waa garta marka maxamedow ku talin maysid dabcan lacagahoo dhan dadka in laga jaro waalidiin baa jira laga yaaba inaysan shaqaysan karin dad baahi deg dega maxay tahay xalku marka muxuu yahay dadkaas xataa shaqaysan kara ma waxaad ku talinaysaa in loo diro xoolo ay ku shaqaystaan matalan mise in waxaba laga jaro la yidhaahdo idinku noloshiina soo saarta walaal horta waa saad sheegtay waa xasan waa mahadsan tahay waalidku arrintiisu ka hadal ma laha waalidka inshoranskiisaa nahay waalidka waxaan ilmaheenna ka filaynay naga filayaan waxa laga hadlaya waalidka maaha waxa laga hadlayaa ninka qaangaarka ah oo maxaan ku yidhaahdaa labaat soddon jirka labaatan jirka soddon jirka afartan jirka ah hadda qurbahan aan joogo minnesoto aan joogo nin baan la sheekaystay wuxuu igu yidhi konton sanaan jiraabi saddexaasna waa leeyahay maxaan ku yidhaahdaa dhowr iyo toban carruurana mataqaanaa waan waan dhalay weligay allahi lacagaan shaqaystay ma cunin ma garan nolosheeda lacagaan shaqaystay maba cuninba hadda markaan halkaan iyadda igu horreyso dhowr iyo toban carruurna waa leeyahay buu kule xaasas badanna waa leeyahay marka nin dadka marka ninkaasoo kale inay noqdaan inaan ka dagaalanaan rabnaa marka anigu waxaan qabaa fekerkayga dadka mataqaanaa way adag tahay qofka markii khamriga uu barto in laga baabi'iyaa qof barta in lacag firiya qaataa sidii looga baabi'iyaa waa adag tahay laakiin waxaan leeyahay war dadka waalidiinta ka soo haray oo shaqaysan kara oo mataqaanaa dhallinyarada ah waa in waa badan ku beriyaa haddaan waa badan ku beriyin sababtoo qofka marka waxa uu waxa uu helayo markuu waayo maskaxdiisa shaqa bilaabaysa laakiin haddaa xataa ad adoo biilaya labaatan kun oo dollar siiso ma shaqaysanayo maskaxdiisuna ma shaqaynayso qofka ilaa la yidhaahdo my friend lacagta waxay kugu eg tahay maalin heblo khayr baan iska ognahay ilmahaaga korso waa garta maxamedow arrimahan aad baad uga hadashay muuqaalo badan baad duubtay markii dadku ay dhegeysteen ama daawadeen barnaamijyada arrimahan aad kaga hadlaysay falceliskoodu muxuu ahaa ma kula hadleen maku soo waceen maxaad ka dareentay dadkii markaad arrimahan ka hadashay wallahi niyaho dadku aad horta afrikana waa tegay gadaashay barnaamijkan december baan sameeyey twenty twenty three runtiina waxaa daawatay millions of people baa daawatay barnaamijkan barnaamijkaana inaan wado oo meel walba dadka gaarsiiyaan rabaa runtii reactionka wuxuu ahaa horta dadka qurbaha boqol kiiba boqol waa taageereen waana soo dhaweeyeen maxaan ku ira dadka afrika joogana runtii xoogaa dad badan aan is aragna runtii walwalka qof la biilayo oo lacagta la siinayo lacagta waa lagaa goosanayaa iyo hawshu waa ku adag tahay oo mataqaana xoogaa dareen waxay muujiyeen in mataqaana ay dhib ku tahay laakiin guud ahaan dadku dareenka waxay wada qaadeen oo nala dareemeen war adiga lacagta lagu siinaya dhib ma lahan in wax lagu siiyana dhib ma lahan in lagu caawiyana dhib ma lahan laakiin qofka qaangaarka ah oo ilmaha dhalay oo mataqaana ii sheegeen oo u baahan mataqaana ilmo inuu korsado qofka hooyada iyo aabbahay oon weligaa shaqo tagin oo dad baryaya oo maalin walba biil meel u fadhiya hadda cunugaaguna biil buu ka biil buu rabaayo wuxuu rabaa dadkii aabbahay hooyadaa biili jiray in iyagana biil loo soo diraa la rabaa marka adu calaa kulli xaal reactionku runtii aad buuba positive u ahaa dad badan oo soomaaliya arrintaa u baraarugay annaguna runtii ma rabno dadka in la dayaco oo mataqa wax la jaro laakiin qofka in lagu baraarujiyo war wakhtigaad biilka haysato oo mataqaana lagu biilayo oo aad qofkan bini-aadankaa ku biilaya waa dhiman karaa dhaqaala-aanaa ku dhici karta waa jiran karaa haddaa qof adoo kale a noloshaada aad ka xirto hadda waa musiibo waay markaan waxaan ka hortegaynaa kolley waa badan waa iska baryayaaye musiibadaas sida looga hortegi lahaa oo dadka loo dhihi lahaa mataqaanaa war shaqaysta oo intaa wax haysatid dadaala oo ilmihiina inay shaqaystaan bara oo mataqaanaa waxaasaan arrintaasaa markaa runtii feedbackan ka helay waxay ahayd inay arrintu positive tahay baan dadku badankood u badaan qof qofkii laba laba xanaaqsan oo biilka iska jecel waa iska jiri karaan waa garta ugu dambeynta marka maxamedow dad baaba qababa jiilasha dambe oo ciyaalkii ku dhashay wadamadan iyagaanba lacag diri doonin marka sheekadan iyadaaba iska dhammaanaysa mar dhow arrintaas wax ma ka jiraan wax waa ka jiraan laakiin waxaan rabnaa ayada lafteedu saamaynta inuu cunugan diri waayo keliya problem maaha laakiin saamaynta dhaqaalihii ilmaha la gelin lahaa markii hadda annaga jiilasha aan anagu halkan ku dhalnay oo lacagahoodii aan dad kala siinay oo ku baabi'inay oo wakti gelinay jiil xanaaqsan waaye marka cilada jirta waxa way jiilka laftiisu waxaan ka baqaynaa jiil dambaba inuusan ka dambaynin sababtoo ah maxay wax ma dhali doonaan wax ma korsan doonaan sababtoo ah nololba may arkin ba iyagaa xiriiqa xuuti ku dhooraa marka arrintaa daamijka ay geysataa waxaa ka mid ah sababtoo ah dhaqaalihii ka bixi jira problem soomaaliya lagu xallin jiray iyo africa lagu xallin jiray qofkii marka gabadhii saddex ilmood dhashay oo laba ka xiran tahay jiilkaasi waa kushuba marka waa ku daayey cunuga soo xarana wuxuu dhali doono iyo wuxuu samayn doono midna lama yaqaan marka saamayntu waxay saamayntu keliya ma saamayn doonto dadka soomaaliya iyo afrika jooga laakiin annaga lafteenna arrinta way nala degi doontaa haddaanna hadda isdaba qaban kaasi wuxuu ahaa maxamed wardheere oo khadka telefoonka ee magaalada minneabolis iigu warramayey like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali